halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika warqaddan reer tesalonika waxaynu ku baranaynaa arrimaha la xidhiidha toobadkeen buuxa oo ilaah loogu imaanayo markay joogto farriimaha wacdiska injiilka sida looga soo jawaabayo waxaa looga hadlayaa shuqullada rumaysadka hadalladii ilaah hawsha jacaylka ah ee u adeegidda ilaah iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada ilaah
begradu ku curatayo abunagacayni cebiyo ciqaab
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal faalladii dheereed ee aynu idinka siinay aayaddii afraad ee qusaysay kuwa ilaah oo doortay iyo dadka qaar kuwaasoo doonaya inay iyagu sida ay doonaan u fasirtaan iyagoo weliba is-ilowsiinaya in kii samada iyo dhulka abuuray uu leeyahay xaqa ah inuu wixii uu doono doorto haddaba dhegaystayaal waxaannu ku noolnahay duni aasaaskeedu ilaah uu yahay waxaana koonkan iska leh ilaah oo isaga ayaa u maaraynaya sida uu doono ee la hagaagsan waxaad ogaataa haddii shaki uu ku galay in shakigu adiga uu kaa yimid oo aad u baahan tahay in lagu saxo laakiin ma ahan in ilaah falimihiisa uu ku qaldan yahay iyadoo haddaba xaalkaasi aynu maanka ku haysanno ayaannu wax kale isla eegaynaa miyaad weligaa dhegaystow ka fakartay imaanshahaaga dunida inaadan jirin baa suuragal ahayd waa hore ama inaan aniguba jirin ilaah markii aan dhalanayay iima uusan imaanin oo iguma odhan war ma doonaysaa inaad naf nool noqoto oo aad dunidan timaado haddaba maba aanan jiri jirin sidee buu hadalkaasi iigu leeyahay isaga ayaa go'aanka ah inaan dunida imaado gaaraya waayo anigu maba aanan jiri jirin welibana isagu waa kii mas'uulka iga ahaa oo i garanayay intaanan dhalan ka hor welibana ima uusan weyddiin wixii aan noqon lahaa haddii aan wiil noqonayo iyo haddii aan gabar noqonayo isaga ayaa go'aammadaasi oo dhan gaaray dunidii baanan imid qof walibana waa ila mid oo isagu ma uusan go'aansan markii uu dunidan imaanayay iyo haddii uu wiil noqon lahaa iyo haddii kale welibana innagu ma aanan go'aansan karin haddii aynu ka dhalanayno waalidiin lacag leh iyo kuwa masaakiin ah laakiin waa ilaah kan go'aankaasi lahaa haddaba ilaah baa maamulaya koonkiisan weyn waayo isaga ayaa iska leh waxaa laga yaabaa inaadan jeclaysan laakiin isaga ayaa sidan inuu ahaado horay u go'aansaday ilaah ma ahan mid macangeg ah waayo ma jiro mid lagu doortay qaab lid ku ah doonistiisa oo welibana ma jiro mid lagu diiday hannaan lid ku ah doonistiisa ama ikhtiyaarkiisa ilaah wuu ku quman yahay wax waliba ee uu sameeyo bawlos oo ka hadlaya arrinka ku saabsan doorashada ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka sagaalaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan maxaan nidhaahnaa haddaba maxaqdarrabaa ilaah la jirta ma suurtoodo marka waa inaynu garannaa in ilaah uu ku quman yahay wax waliba ee uu sameeyo waana in aynu ogaanno inaynu nahay shakhsiyaad la abuuray oo weliba dembaabay inkastoo culammaa'uddiin fara badan aanay rumaysnayn inay dembiilayaal yihiin haddana gunta xaajadu waxay ku soo biyashubanaysaa inaynu dembiilayaal nahay iminka aynu ku soo noqonno waxaa rasuul bawlos uu inagu leeyahay aayaddii afraad sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer tesalonika cutubka koowaad waxaana rasuulku uu leeyahay annagu waannu ognahay walaalaha ilaah jecel yahayow in ilaah idin doortay haddaba kuwa doorashada ceenkaas oo kale ah doodda ka qaba waxaa waajib ku ah inay ilaah isku hoosaysiiyaan oo ay u sujuudaan kagana xamdi noqaan inay nool yihiin maanta oo uu siiyey fursadda ah inay iyagu xaq u yeeshaan sida noloshoodu ay noqonayso ha yeeshee casumaaddiisu weli way taagan tahay marka uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddobaad aayadda soddon iyo toddobaad oo leh haddii nin harraado ha ii yimaado hana cabo markaa saaxib haddii aad harraadsan tahay waxaa waajib kugu ah inaad ilaah u timaado oo aad harada biyaha ah ka soo cabto si ruuxaagu u oombaxo oo noloshaaduna ay aqoonta rabbiga u iftiimiso casumaaddaas lagu casumayo waa mid qaas ku ah oo adiga ayaa go'aansanaya markan haddii aad aqbasho waxaad noqonaysaa kuwa la doortay haddii aad diiddo waxaad noqonaysaa kuwa la diiday ikhtiyaarkaaga ayaa kaa dhigi kara mid la doortay ama mid la diiday wax u dhexeeya ma leh inaad aqbasho oo lagu doorto iyo inaad diiddo oo lagu diido iminka waxaynu soo gaarnay haddaba maaddada labaad ee cutubka koowaad ee warqaddan koowaad ee reer tesalonika waxaana weeye injiilka oo ay tahay in lagu aqbalo hubaashiisa badan iyo weliba siliciisa waxaa haddaba inta yaalla aayad kale oo cajiib ah waxaannu la soo baxaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika baalka saddex boqol toddoba iyo konton ee axdiga cusub cutubka koowaad aayadda shanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waayo injiilka yagu idinkuma iman hadal oo keliya laakiinse wuxuu kaloo idinku yimid xoog iyo ruuxa quduuska ah iyo hubaal badan waad garanaysaan caynkaannu dhexdiinna ku ahayn idinka aawadiin bawlos wuxuu leeyahay waad ogaydeen markii aynu idin dhex nimid inaynu dad sidiinna oo kale ah ahayn oo aynan waxba idin dheereen waxaannu idinku nidhi oon idin sheegnay waxay ahaayeen hadalladii ilaah oo aan idin keennay mase ahayn hadallo maran waxaase hadalladu ay lahaayeen awoodda ruuxa quduuska ah ee ilaah haddaba tan ayaa hawshayada wacdiska ka dhigaysa midda ugu wanaagsan ee dunida anigu waxaan jeclahay inaan dadka baro hadallada ilaah miyaad haddaba garanaysaa asbaabta inkastoo haddaba waxa anigu aan idinku leeyahay ay la mid yihiin sida hadallada kale ee aad ka maqashaan idaacadaha kale haddana kuwayga markii ruuxu uu qaado oo uu isaga ula isticmaalo niyadda rumaystaha xoog zaa'id ah bay yeelanayaan haddaba hadallada ilaah barako weyn bay u leeyihiin qofka masiixiga ah oo haddii uu ahaa nin gudcur ku jira iftiin buu helayaa sidee buu iftiin ku helayaa wuxuu iftiin ka helayaa hadallada digitaanka ah ee kitaabka ku qoran ciise masiix hadallo badan oo qiro weyn ayuu ku hadlay oo wuxuu yidhi sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lixaad aayadaha laba iyo soddon ilaa saddex iyo soddon sida tan laakiin horta doondoona boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa wax kasta oo kale waa laydinku dari doonaa marka ciise masiix hadalladaas oo kale uu kugu yidhaahdo maxaa kuu soo baxaya waxaa kuu soo baxaya inta cimrigaagu uu yahay inaad doondoonto boqortooyada ilaah iyo xaqnimadeeda waxaanad ugu dambaynta helaysaa wax kasta oo noloshaada u wanaagsan waxay aayaddanu ka mid tahay filashooyinka aan la soo koobi karin ee inoogu qoran kitaabka quduuska ah haddii markaasi hadalkaasi uu qaado ruuxa oo uu niyaddaada geliyo waxyaabaha ay noloshaadu u tarayaan ayaadan ka heli karin mid aad saaxiibo tihiin ama mid tolkaaga ah ama mid aad dhashay ama mid ku dhalay intaba markii aad masiixi noqoto waxaad helaysaa dhalashada cusub oo waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan idinku mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara waxaa haddaba hadallada halkan ku qoran xaqiiqo idinka dhigaya ruuxa quduuska ah ee ilaah haddaba hadalladii ilaah waxay gaadheen haatan tesalonika oo iyadu ahayd mustacmirad ku hoos jirta boqortooyadii reer rooma waxaana injiilku u gaadhay niyadaha dadka oo weliba wuxuu beddelay hannaankoodii nolosha haddaba haddii tesalonika ay taasi ka dhacday maxaa u diidaya soomaaliya inay ka dhacdo bal mar kale aan idinku celiyo aayaddii shanaad waxaana rasuul bawlos uu leeyahay sida tan waayo injiilkayagu idinkuma imaan hadal oo keliya laakiinse wuxuu kaloo idinku yimid xoog iyo ruuxa quduuska ah iyo hubaal badan waad garanaysaan ceenkaannu dhexdiinna ku ahayn idinka aawadiin haddaba tan ugu horraysa ee layska doonayo waa in qofku marka hore uu maqlo hadalka ilaah markaasaa waxaa la kaamilaya hadalladii rasuul bawlos markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad ee baalka laba boqol siddeetan iyo labo ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba rumaysodku wuxuu ka yimaadaa makhlidda makhlidduna waxay ka timaadaa hadalka masiixa haddaba waa in maanka lagu hayo haddaannu ruuxa quduuska ah qaadin oo aannu inoo fasirin injiilka inaannu waxba ka duwanaanaynin hadallo caadi ah oo sayid ciise masiix arrinkan ayuu maanka ku hayey markii uu lahaa sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadaha toddoba ilaa kow iyo toban waxaa qoran sida tan laakiin runtaa ayaan idiin sheegayaa waxaa idiin roon inaan tago haddaanan tegin gargaaruhu idinma imaan doono laakiin haddaan tago waan idin soo diri doonaa isagu markuu yimaado wuxuu dunida ku caddayn doonaa xagga dembiga iyo xaqa iyo xukunka xagga dembiga waayo way i rumaysan waayeen xagga xaqa waayo aabbahan u tegayaa imana arki doontaan mar dambe xagga xukunka waayo kan madaxda dunida ah waa la xukumay haddaan dib ugu soo noqonno kitaabka ayaannu iminka eegaynaa dhegaystayaal warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka koowaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan oo waxaad noqoteen kuwa ku dayda annaga iyo rabbigaba idinkoo hadalkaa ku helay dhib badan iyo farxadda ruuxa quduuska ah bawlos wuxuu halkan ku carabaabayaa silas iyo timoteyos iyo isaguba inay tusaale wacan fidinta injiilka u yihiin haddaba innagu iskuma qaadanayno sida kuwa tusaale u ah kuwa kale oo welibana ilama ahan inaynu isla simi karno rasuullada iyo wacdiyaashii hore hase yeeshee bawlos oo isagu ahaa rasuul ku wareegi jiray boqortooyadii reer rooma ayaa iminka isku sifaynaya inuu rumaystayaasha masaal u noqon karo oo wuxuu leeyahay idinkoo hadalka ku helay dhib badan iyo farxadda ruuxa quduuska ah wuxuu rasuul bawlos halkan isdaba dhigayaa laba eray oo sida badan iska soo hor jeeda waxaana weeye erayga dhib iyo farxad haddii haddaba qof uu dhibaatoonayo farxad heli maayo markii aynu eegno qaabka aynu wax u eegno haddii qof noloshiisu farxad ay leedahay dhibaato ma haysato qofkaas hase yeeshee wadaaddada ama quduusiinta ilaah ayaa iyadoo shiddo iyo dhib weyn uu hayo haddana dareensan farxad ilaah niyaddooda uu geliyey taasina waa guul la taaban karo oo muuqata waxaase jira kuwo badan oo wakhtigan xaadirka ah u silcaya injiilka iyo kuwa sariiro saaran iyo kuwa shiddaysan haddana dhibkooda waxaa hareeyey farxaddii ilaah uu niyadahooda geliyey haddaba maanta la heli maayo qof nolosha ku raaxaysanaya oo haddana silcaya oo dadka dunidu shiddada kama arkaan farxad oo farxaddana kama arkaan shiddo bal sidee nin ilaah uu ku faraxsanaan karaa haddii uu arko kuwo badan oo indhala oo baabba'aya iyagoo weli aan la maqashinin injiilka badbaadada haddii markaasi qofkaasu uu howl galo oo uu ku guulaysto hadafkiisa ah inuu hadallada ilaah la wadaago kuwa aan garanaynin ayaa waxaa soo baxaya farxad dhanka hoose uga imaanaysa oo kuwa kale ee hareer jooga ayaan helaynin haddaanay ku fikir ahayn ninka ilaah ka cabsada rasuul bawlosna wuxuu leeyahay idinkoo hadalka ku helay dhib badan haddaba dhib baa ka soo gaaraya hadalka baafintiisa oo waa lagu silcinayaa oo qalbi xanuun baa ku soo gaaraya hase yeeshee waxaa jiraya farxad ka imaanaysa ruuxa quduuska ah oo ay helayaan kuwa ilaah ka cabsada inkastoo nolosha masiixinimada aan laga waynaynin rafaad haddana qalbiqaboojinta masiixiyiintu ay ka helayaan ruuxa quduuska ah ayaan wax lala simaa jirin kuwa masiixa aan weli rumaysan waxaa haysta qalbi xumo mararka qaarkood keenta inay isdilaan waayo ma haystaan farxadda ruuxa quduuska ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno baalka saddex boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed masaal baad u noqoteen kuwa rumaystay oo masedoniya iyo akhaaya jooga oo dhan haddaba waxay masaal u noqdeen reer masedoniya iyo reer akhaya taasina waxay qusaysaa reer yurubkii giriigta ahaa iyo kuwii reer masedoniya ahaa oo qayb ka ahaan jiray boqortooyadii al iskandarkii weynaa oo joogay magaalada tesalonika tesalonika waxay ahayd mustacmirad reer rooma hoos joogta wakhtigii rasuul bawlos waxaanay tusaale u noqdeen kadib bilo yar dabadeed markii masiixa ay soo raaceen kiniisadihii kale haddaba markhaati fur wanaagsan ayay halkan ku haystaan oo welibana waxay ka soo dhalaaleen kiniisadihii kale baryaheennana waxaannu maqalnaa qaar ka mid ah masiixiyiinta oo kuwo kale tusaale u noqonaya haddaba waxaa jira kiniisado aan badnayn oo welibana tusaale u ah kuwo badan oo caan ah oo la yaqaan waxaase ayaan darre ah inaanay jirin kiniisado badan oo tusaale loo soo qaadan karo bulshadeenna bal iminkana aynu eegno maaddada ku saabsan natiijada injiilka sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka koowaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan waayo hadalkii rabbigaa idinka dhawaaqay mana aha masedoniya iyo akhaya dhexdooda oo keliya laakiinse rumaysadkiinna xagga ilaah wuxuu gaaray meel kasta oo sidaas daraaddeed uma aannu baahnin inaannu wax nidhaahno rasuul bawlos wuxuu haddaba ogaaday meel waliba oo uu maraba in dabeecadda wanaagsan ee kiniisaddan ay hor tiillay rumaystayaasha waxay ka hadlayeen kiniisaddii reer tesalonika markaana looma baahneen rasuul bawlos inuu iyaga u sheego waxyaalaha qaar ee uu kala hadli jiray kiniisadaha waxaa tanu ay muujinaysaa in magac wanaagsan ay kiniisaddani lahayd wakhtigaas isaga ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka koowaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaana qoran sida tan waayo iyaguba waxay ka warramaan wax nagu saabsan oo ah sidaannu idinku soo galnay iyo inaad sanamyadii uga jeesateen oo ilaah ugu soo jeesateen inaad u adeegtaan ilaaha nool oo runta ah oo aad samada ka sugtaan wiilkiisa uu kuwii dhintay ka soo sare kiciyey oo ah ciisaha inaga samata bixinaya carada imaanaysa haddaba labadan aayadood waxaynu soo xigannay intii aynu ku jirnay faallada aayaddii saddexaad waxaana sidii ay kaga jawaabeen injiilka ay markhaati cad u noqotay bawlos iyo silas iyo timoteyos oo lala barbardhigayo kiniisaddan rasuul bawlos oo sidii ay injiilka uga jawaabeen ka warbixinaya ayaa wuxuu marka hore leeyahay shuqullada rumaysadka oo ah sidii ay uga soo leexdeen asnaamta labo hawsha jacaylka oo ah in loo adeego ilaaha baaqiga ah ee nool saddex iyo dulqaadashada rajada oo ah inay masiixa sugaan oy rajadaasina ay noqoto mid ay kaga istaagaan mustaqbalka wixii duubsasho ah ee ku imaan lahaa haddaba aayadahan ayaan jeclaan lahaa inaan si kale u dhigo markii rasuul bawlos u yimid tesalonika ayaannu dadka ku soo jiidan inuu ka hadli doono farriimo quseeya sanamcaabudka iyo qaldaad ku jira asnaam caabudka sida asnaamtii ay caabudi jireen ee abollo iyo venas iyo ilaah ku-sheegyadii kale ee dadku ay caabudi jireen wuxuu kala hadlay dadka wax ku saabsan masiixa dadkiina hal mar bay u soo leexdeen ilaah sababtaas ayaannu innaguna masiixa oo keliya idinku wacdinnaa markii rasuul bawlos uu ku wacdiyey wax ku saabsan masiixa ayay asnaamtii ka soo leexdeen waayo wax rajo ah kuma ayan haysanin asnaamta waxaana halkan yimid rajo aad u weyn oo markii ay ilaah u soo leexdeen waxay sameeyeen shuqulka rumaysadka isla sida iyo xanaa uu inoogu sheegayo injiilka ku magacaaban cutubka lixaad aayadda sagaal iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa kanu waa shuqulkii ilaah inaad rumaysataan kii uu soo diray haddaba dadkanu waxay ka soo leexdeen asnaamtii waxaana wixii ay sameeyeen loogu yeedhi karaa toobadkeen dhammaystiran toobadkeenku wuxuu daba socdaa u soo leexashada ilaah oo horgale ma ahan markii ay ilaah u soo leexdeen ayay ka soo leexdeen asnaamtii waxaa haddaba loo baahan yahay toobadkeen dhammaystiran oo noloshaada laga arki karo haddaba dhegaystayaal waxaa loo baahan yahay inaan masiixa ku dhegno innagoo garanayna inuu inaga badbaadinayo dembiyadeenna dadkuna waxay u baahan yihiin giddigoodba inay dembiyadooda ka toobad keenaan waxaa jira haddaba kuwo balwadu ay la tagtay oo aan waxba ka qaban karin noloshooda oo aniguba waxaan garanayaa mid halkan ila jooga oo weligiiba sakhraan ahaa oo aan masiixana isku dhiibin inkastoo uu jeclaan lahaa inuu isku dhiibo inkastoo uu isku dayo inuu ku beddelmo cusboonaanta ruuxa haddana weli khamri buu u baahanayaa waayo jidhkiisii baa qabatimay wax isbeddel ahna noloshiisu ma yeelan si kastoo loogu duceeyey haddaba haddii qufi aannu dembiyadiisa ka jeesan weli ma aannu toobad keenin oo masiixa si buuxda isuguma dhiibin farqiga u dhexeeya masiixiga dhabta ah iyo kan kale waa sidaas waxaa loo baahan yahay wax kasta ee noloshaada qarriba inaad ka soo leexato haddii aad ka leexan weydo waxaa taasu ay muujinaysaa inaadan weli masiixi ahayn waxaan haddaba hubaa markii masiixiyiintii reer tesalonika ay ka soo leexdeen asnaam caabudka in iyaga oo dhaniba ay wada ilmeeyeen oo ay ka xumaadeen wakhtigii badnaa ee ay asnaam caabudka ku khasaariyeen kadib markii dadku ay ilaah u soo leexdaan waxaa bilaabanaya inay ilaah marka hore u soo jeestaan oo inay ilaah u soo jeestaan waxay ka micno tahay inay asnaamta ka soo jeestaan ciise masiix wuxuu dunida u noqonayaa badbaadiye ha yeeshee farriinta toobada waxaa iska leh kiniisadda marka hore waxaa dunida laga doonayaa inay dembiyadooda ka soo jeestaan dabadeedna ay ilaah u soo leexdaan markaa kadib ayaa loo sheegi karaa farriinta badbaadada haddiise aad weli meeshaadii ku dheggan tahay dhegaystow kaa daadegi mayso farriinta ka soo tag meesha aad ku dheggan tahay oo aqbal farriinta injiilka waxaa dadku marka hore ay u baahan yihiin inay ogaadaan inuu jiro mid dembiyada ka badbaadinaya waxaanay la kulmayaan oo keliya markii ay u soo jeestaan laakiin intii ay ka sii jeedaan weli waxbaa u laaban haddaan caawi intaasii ku soo ekayno barnaamijkan ayaan rumaysanahay inaad wax weyn ka faa'iidaysateen casharkan caawa
siiraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin